xafladda qalanjebin ee oo hay-adda laytan qabataya toddobaatan bilan oo hangabagabowdiyay abarashada farsamada gacanta haansigoo lagu wareejaya qalabkii oo ka shaqeeya lahaayanga bilaantun oo la barya baawurwadowga cilaanka iyo dharkarinta mas-uuliyiinta hay-adda alaytu iyo sheegana iyo ka talagalan iyo ku hormaryan xirfado bilaanta danyarte iyo hanha qurooranga baadiid iyo tuulooyinka mas-uuliyiin ku dareerta maamulka s c kaatumo oo kumid haayanga wasiirka bilaanta qoyska iyo xuquuqul insaanka wasiirka walbarashada iyo wasiirka ciyaaro iyo shaqada iyo maari ku-xigeenka caasimada laascaanooda oo ku qeyb galiya munaasabadaasa onkoreynta iyo weliba munaasabada qalanjabinta haytiya ku hadalaya madax hay-adda alayt maxamed cabdulaahi xaaji oo isuku warbiya gabdho baradanga xirfada gacanta ardayda maanta ama haweenka ku qalanjabinaya dufcaddii afaraad ee iskuulka barashada farsamooyinka iyo xirfadaha hay-adda alayd ay maamusho iyo sidoo kale ay ka wada shaqayn jireen markii hore dowladda hoose ee degmada laascaanood oo dhulkaas iskuulku ka dhisan yahay bixisay taageeradiisa bilowgiisana qayb ka ahayd intaa kadib hay-adda alayd waxay iskuulkan gacanta ku haysaa ilaa labada kun iyo labaatankii dufcadda maanta aan u joognay ka qalin jabinaysaana waa dufcaddii afraad dufcadda afraad oo ka kooban afar iyo toddobaatan haween ah oo bartay xirfadahaas hore looga dhawaajiyey ay ka mid tahay dharkarinta harqaanka iyo xinaha iyo isqurxinta saakan aynu halkan ka arki karno qayb ka mida productyadooda oo dharkaa halkaa ku yaala uu yahay dharkii iyagu ay soo saareen ama ay gacantooda ku soo sameeyeen waxaan ardaydan ku sagootinaynaa xirfadihii muddada lixda bilooda ay barteen iyadoo ay marag ka tahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sidoo kale wasaaradda waxbarashada oo ay ka soo gelayso waxbarashada aan tooska ahayn oo sida caadiga loo yaqaano waxbarashadan oo kale waxbarashada dadban wasiirka bilaanti iyo qoyska iyo xuquuqul insaanka maamulka s c kaatuma zahuura bare oo ku qeybgaliyay xafladda qalanjabinta oo hay-adda alayta iyo weliba iyo sheegta iyo hay-adda alayta mudnaan gaaraya in lata bulshada s c kaatumo si guud soomaalida o dhan bay haweenku lafdhabar u yihiin laakiin si gaara deegaanada s c kaatumo haweenku lafdhabar ba u yihiin ubad baad korin doontaan walaalo caruurahood baad korin doontaan aabbayaal baad biili doontaan awowayaal baad biili doontaan hooyooyin baad biili doontaan sidaa aad adigu u intifaacsanaysa wixii lagu baray isku day qof labaadna inuu u intifaacsado oo waxbarashada adigu aad baratay dadka kale aad sii gaarsiiso maari ku-xigeenka caasimada laascaanood oo ku qeybgaliya xafladda qalanjabinta iyo ku hadalaya bilaanta hangabagabowdaya barashada farsamada gacanta waxaana saytoo laku wareejiyaa qalabka iyo ka shaqeeyay lahaayanga bilaantunga oo la barayaa bawrwadowga cilaanka iyo dharkarinta xirfaddaa layni baray ka faa'iidaysta insha allahu fursado kale inay iska soo baxaana waa la rajaynayaa dadaalkana halkaa ka sii wada mishiinadaas iyo maanta iyaduna iyadoo wax laydi baray haddaan haddana intii laydinkaga hadhin lagana suuqa gala laydin dhihine maanta mashiinadii iyo qalabkii waxaad ku shaqayn lahaydeen imkaaniyaadka laydi siinayaan iyona waa guul kale iyo farxad kale
zahro weliba iyo ku mideeta ardayda ku qalan bedeladaasi iskuulka farsamada gacanta ee maamulaasta hay-adda alayta welibana iyay ku warbiidaya walyaabo la baray iyo sidiyaan ka faraxsanta welibana siwiinyan kuma hadnagtay hay-adda alayta iyo mas-uuliyiinta kale waxaan halkaa uga mahad celinayaa hay-adda gacanta nagu haysay ee dadaalka intaa lagnala soo bixisay oo ugu horeeyo maxamed cabdilaahi madaxda xafiiska iyada ay ku xigtay nasra cumar lahay khayr ha siiyeen oo in badan nala soo tacabtay yacni dad nala dareena oo waxaan sheegay bulshada si fiican sameeyay ahaayeen waxaa leeya jasaaka allahu khayr wa jasaa aad bay u mahadsan yihiin macalimiinteeda sidoo kale waan u mahad celinayaa xirfado gacanta ee gabdho soomaaliyeed la baro waayo anagadu doontahaanoo ku faa'iidaysado doonana barashada gacanta oo yoon awoodna iyo walkabaradanga iskuulada beesada balse tan weliba yaa fursad yaan ataa iyo baradanga xirfado walbadana iyo ku bedeli doonta nololyo